حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيق من بلاد المسلمين تزرموا يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيق من بلاد المسلمين تزرموا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel weliba waad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii labiyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah toddobaadle aan isbuuc weliba ku gorfayno duulaanka fikriga iyo midka macnawiga ee gaaladu ku qabsadeen dunida muslimka hababka iyo duruuqda loo marayo ahdaafta laga leeyahay iyo weliba wadiiqada ugu habboon ee looga badbaadi karo makrigaas ay majaraha u hayso yahuudda xaaqidiinta ah ee beegsanaya bulshada muslimka ah ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culummada soomaaliyeed waa mar kale iyo barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka ogaadan cowlamada
الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم dhegaystayaal intiinnii nala socotay waxaan xalqadeennii ugu dambaysay kaga soo hadalnay waxa ay haystaan reer galbeedka saliibiga ah oo ay ku meelmaryaan kuna hagaan nidaamka ay dunida ku qabsadeen iyo xaqiiqda dhabta ah oo ay maanta ku sugan yihiin iyo isdultaag aan ku samaynay waxa ka jira xadaaradda iyo ilbaxnimada ay sheeganayaan halka sidoo kalena aan faaqidnay waxa uu nidaamka islaamiga ah uga duwan yahay cowlamada xagga siyaasadda iyo xukunka haddaba insha allaah waxaan xalqadeennan tan ah ku iftiimin doonnaa sida reer galbeedku isugu dayayo inuu dunidan ka dhigo hal magaalo ama hal guri oo isku furan isagoo adeegsanayo waxa loo yaqaano cowlamada waxaana hoos ugu daadegi doonnaa ahdaafta iyo ujeeddooyinka uu reer galbeedku ka leeyahay arrinkaasi
يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويفتح aqoon-yahanku sheega ku fidnoobay inay dadka ugu baaqaan qaadashada iyo u hoggaansanka nidaamka reer galbeedka iyo habmaamulkooda laguna biiro nidaamyada gaalada waxay ku andacoonayaan inay culammadu tahay mid lagu gaarayo horumar iyo sarukac xagga bulshada ah kor u kac dhaqaale barwaaqa dunida oo idil saamaysa wada noolaasho ku dhisan nabadgelyo iyo horumar xagga tiknolojiyadda casriga ah arrimahaas ayay ku andacoonayaan kuwa buunbuuniyo cawlamada balse dadka haysta fitrada saliimka ah iyo fikirka islaamiga ee saxda ah xog ogaalna u ah nolosha ay ku jiraan waxa ay dareemayaan in halkudhagyadaasu yihiin waxba kama jiraan cawlamaduna ay ku hosduugan tahay ahdaaf iyo ujeeddooyin waaweyn oo isugu jira mid dhaqaale mid siyaasadeed mid thaqaafo ama aqoon mid diineed iyo mid bulsho intaba haddaba aan si kooban u dul istaagno mid waliba oo ka mid ah jawaanibtaas aan soo sheegnay innagoo ka hormarayna midka dhaqaalaha ujeeddooyinka dhaqaale ee uu doonayo inuu xaqiijiyo nidaamka reer galbeedka saliibiga ah ee majaraha u qabtay maamulka cusub ee dunida waxaa ka mid ah kow in gacanta lagu dhigo ra'sumaalka caalamka islaamka taasoo ah mid abuuraysa xasiloonni darro xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ah sidoo kalena camimaysa guud ahaan dunida muslimka sida maantaba haysata oo aysan madax bannaani u haysan kuna hoos jiraan maxamiyadda reer galbeedka saliibiga ah labo iskudayga ah inuu maraykanku qabsado ama haymanayo dhaqaalaha caalamka iyadoo loo marayo hay-adaha loo yaqaano sanduuqa lacagta adduunka ama i m f-ta iyo amaahda uu bixiyo ee lagu qarqiyo dowladaha saboolka ah taas oo ah mid ku dhisan dulmi islamarkaana qayb ka ah gumaysiga daahsoon ee lagu haysto in badan oo ka mid ah dowladaha caalamka saddex iskudayga ah in la midayo lacagaha adduunka lana hoosgeeyo suuqyada caalamiga ah ee reer galbeedka si looga maamulo halkaasi ugu dambeynna waxaa ka mid ah ahdaafta cowlamada ee xagga dhaqaalaha in la daciifiyo dhaqaalaha waddamada islaamka lagana dhigo keliya dowlado beecgeeya maadooyinka ceeriinka ah oo ay hodanka ku yihiin iyagoo ku iibinaya lacago aad u qiimo jaban islamarkaana lagu soo warshadeeyo waddamada reer galbeedka sidaasna looga iibiyo mar kale iyadoo laga siinayo lacago xaddhaaf ah oo ku saddex jibbaarma intii looga iibiyey qodobadan afarta ah ayaa ah qayb ka mid a ahdaafta dhaqaale ee cowlamada waana kuwo saameyn xun ku reebaya waddamada muslimiinta sida inuu ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka noqdo mid u afduuban shirkado gaar ah khalkhalna ku yimaado suuqyada xorta ah iyo inay baahdo shaqola'aanta iyo sicir bararka islamarkaana uu kaco sicirka cunnooyinka qutulduruuriga haddaba haddii aan ka soo sheekaynay ahdaafta cowlamada ee xagga dhaqaalaha waa maxay ahdaafta cowlamada ee xagga siyaasadda iyo thaqaafada su-aashaas waxaan hor dhignay walaalka abu maxamed alcawlama asiyaasiya ahdaafta ay leedahay waxaa ka mid ah in adduunka dhan ay ku baahdo fikirka qarbiga oo saliibiga ah gaar ahaan midka maraykanka ah ama suhyuuniga ah adilo badan ayaa ku tusinaysa waxaa la ogyahay intaas oo jeer in maraykanku uu ku qaaday faragelin milatari ah dowlada caalamka ku yaalla kadib markuu arkay inay nidaamkiisa ka baxayaan ama awaamirtiisa ay ka dhag adeegahayaan taas marka waa adila ama waa daliil weyn oo ku tusinaya ahdaafta alcawlama oo dhanka siyaasiga ah waxaa ka mid a ahdaafta cawlamada oo siyaasiga ah in la daciifiyo saamaynta iyo awoodda ay leedahay waxaa loo yaqaano munadamaadka iyo ururada iyo mu'asasaadka siyaasiga ah in la daciifiyo oo ay noqoto waxaan saamayn lahayn tusaale ahaan waxaa loo yaqaano aljaamica alcarabiya oo ay ku bahoobeen dowladaha carabeed waxaan ognahay maanta wax ta'hiir ah iyo wax siyaasad ah oo xaqiiqa ah kuma lahan alcaalam alcarabi waxay ugu horrayso qadiyatu filistiin almuxtalla kadaalika waxaa loo yaqaano munadamat almu'tamar alislaami oo ay ku bahoobeen dowladaha caalamka islaamka kadaalika iyaduna wax saamaynah oo waaqica caalamka ay ku leedahay maanta ma jiro bayaanaad la soo saaro iyo shirar la qabto maahaneh awood maanta adduun ka jirta oo haybad looga cabsado leh ma lahan waxaa ka mid ah ahdaafta cawlamada oo siyaasiga ah markii munadamaadka la daciifiyo xataa dowladda laftigeeda in la daciifiyo oo la kala geeyo shacabkeedii iyada insaaniyadda iyo xurriyadda iyo bini'aadanimada iyada ku baaqaysa ayay dadkii waxay ka hoos bixinaysaa iyo shucuubtii dowladahoodii markaasaa shucuubta waxay ku xirmaysaa dowladihii waxaa ka mid ah ahdaafta waaweyn waddan kasta oo muslima in lagu abuuro khilaaf daakhili ah ama waddanka in la qaybiyo su asagu isugu mashquulo oo uusan ugu fakarinin waxda islaamiya waddan kasta markii asaga la kala googooyo oo khilaaf daakhiliya laga dhex abuuro ama xuduud wahmi ah wuxuu ka mashquuli doonaa umuurtii guud oo muslimiinta iyo waxdadoodii iyo in loo saciyo addowla islaamiya alkabiira tusaale ahaan waxaan hal miihaal u soo qaadan karnaa oo ku tusinaya qayqaybinta ama kala googoynta matal soomaaliya oo kale waxaan ognahay markii hore inay hal beled ahayd kadibna loo qaybshay ajsaa fara badan oo ilaa shan gaaraysa oo adduwalulmustacmira loo qaybiyey qismigii marka soo haray oo khaasatan januubka oo kale ayaa marka waxaa laga hirgeliyey waxloo yaqaa alfederaaliya laftigeedu waa cunsur oo min canaasir tajzi'a ka mid ah kala qaybinta fi nihaaya waxay murashax u yihiin inay kala tagaan oo markaas nidaam nidaam ay isku qabsadaan mid kasta midka xadka ugu dhow inay isku dhacaan kii markasiga hamakada isku wada dhacaan dhammaanna se ay ku baaba'aan khulaasada waxa weeyaan mashruuca siyaasiga ah oo cowlamada wuxuu ku khulaasoobayaa in la baabi'iyo dhammaan waxdaadka iyo takatulaadka siyaasiga oo caalamka jira loona bedelo dowlado kookooban oo yaryar oo daciifa oo aan awood lahayn kuwaasoo aan awoodi karin inay ku fakaraan inay caalam khaariji eegaan saasna cumrida ku dhammaan doono haddaan u soo laabanno ama aan ka hadalno alcawlama ahdaafteeda thaqaafiga ah asaaska guud oo cawlamada oo xagga thaqaafada ah wuxuu ku taagan yahay cala intishaari almacluumaat in xogta la baahiyo dadka adduunka inay isku dhaqan noqdaan isku ekaadaan oo lasoo marayo can dariiqi albathi tilfaazi telefisyoonka iyo shabakaat alinternet waa hadaf asaasi ah tamaca inuu noqdo caalamka hal mujtamac isku dhaqan ah isku mabda ah isku labis ah iskusi u fakera waxaa ka mid ah ahdaafta cawlamada oo thaqaafiga ah in hal ujeedo ama hal hadaf ama hal thaqaafa laga xambaaro qiyamka iyo akhlaaqiyaadka gaar ahaan wixii ku tacalluqa dumarka oo ah mujtamaca barkiisa iyo usrada oo ah meesha mujtamacu kaba dhismaba waxaa ka mid ah aahaarta ka dhasha arrimahaas iyo ahdaaftaas taqriibulmuslim qofkii muslimka in la qarbiyeeyo hadduu rabo ha jooga fii cuqri daarilmuslimiin iyo muslimka in laga casiliyo qadaaya ummatihi inuu qofkii muslimkaah uusan lahayn wax fikir ah iyo wax hami islaami ah waxaa ka mid ah aahaarta ka dhasha culama thaqaafiya intishaaru radiila in xumaantii faaftay qatlu awqaati shabaab bitawaafi dhallinyaradii muslimiinta cumrigood inuu ku dhammaaday waxyaalo tawaafi ah oo macno lahayn oo diin ahaan iyo dunyahaan u dhibhaya waxaa ka mid ah aahaarta thaqaafiga oo ka dhalatay intishaaru alasyaa algharbiya in gaar ahaan kuwii maraykanka inay faafeen labiskii iyo habdhaqankii maraykanka xataa fi libaas iyo madaahirtii waxaa ka mid ah duhuuru luqaati algharbiya khaasatan ingiliisiga calaa waajahaati almaxalaat atijaariya maanta xarun kasta oo tijaariya in lagu qoray horteeda alluqa ingiliisiya sharikaadkii cayaarihii ilmaha malaabistii la xirinayay dhammaan in laga dareemayo aahaartii reer galbeedka oo qofku asagoo aan isogeyn ay masaajidkii la gelayso oo dariiqii ay taagan tahay oo fii kulli maydaan iyo fii kulli jus-in min ajzaa'i alxayaati ay ku jirto waxay ku khulaaseeyeen iyagu markay fiirsheen aahaarta ka dhalatay culammada thaqaafiga ah waxay dhaheen dacahum yatiihuuna dadkan muslimiinta iska dhaaf ha wareereene qofku subaxii markuu baxo ilaa ka soo laabta hameenkii wuxuu u shaqaystay iyo wuxuu u socday midna ma yaqaano dadku waa qafaalan yihiin goormo ayay ku fakarayaan hamigii islaamka taab ilaah inay bartaan loo nusreeyo la dareemo waaqaca caalamka islaamka maanta wuxuu ku sugan yahay taqyiir rasmi ah oo ku dhisan manhajka islaamka lagu fakaro goormo firaqa loo helaya dadku waa qafaalan yihiin ama aan dareenno ama yaanan dareemin ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa muslimiinta inuu fahamsiiyo diintooda diintooda kuwii ku cisoban oo ka dhigo haddii intaas aan kaga gudubno ahdaafta cowlamada ee dhanka siyaasadda iyo thaqaafada haddaba waa maxay ahdaafta cowlamada ee xagga arrimaha bulshada cowlamadu waxay xambaarsan tahay halis iyo khataro waaweyn oo ku saabsan arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin kow in diiradda la saaro waxa loo yaqaano xurriyadda basharka taasoo qofka gaarsiinaysa heer uu ka xuubsiibto diinta akhlaaqda iyo dhaqanka suuban ilaa uu gaaro heer uu noqdo qof isagoon isagoyn u afduuban dicaayaadka iyo brobagandada shirkadaha reer galbeedka ee faafiya fisqiga iyo fasaadka iyo in qofka laga dhaadhiciyo inuu haysto xurriyad xargagoosad ah oo aan xisaab adduuniyo mid aakhira toona ka dambayn sidaasna uu dabarka ku gooso diinkiisana uga fasaado labo in gebi ahaanba la tirtiro habdhaqankii bulsho oo ay boodhisa shareecada islaamka sida xiriirinta ehelka iyo qaraabada u dhimrinta iyo unaxariisashada dadka tabaalaysan iyo kafaalaqaadkii agoonta halka dhanka kalena ay dhiirigelinayso bakhiilnimada musuq maasuqa iyo tuugnimada oo ah arrimo dhaleecaysan oo aan lagu aqoon bulshada muslimka ah saddex in warbaahinta caalamigaah iyo waxa loo yaqaano baraha bulshada la geliyo guri kasta iyadoonan idan iyo ogolaansho cidna la weydiin waxayna ku baabi'inaysaa shakhsiyadda qofka iyo dadnimada ummadda intaba waxayna mujtamaca ku dhex faafinaysaa barnaamijyadeeda shahwaaniga ah ee ku dhisan hawada iyo dhalanteedka waxayna boorinaysaa isticmaalka maandooriyaha si loo dooriyo loona dhalan rogo dhallinyarada waxay maanta shirkadaha warbaahineed ee reer galbeedka ee dharaar iyo habeen laga daawado shaashadaha yaalla guryaha ee ubadka muslimka ah baraan anshaxumo iyo dhaqanno aad u liita sida waxa loo yaqaano khiyaana sawjiyah faafinta aflaamta jinsiga iyo in ubadka la baro faladembiyeedyada sida kufsiga xatooyada iyo basaasnimada iyadoo loo soo marsiyo riwaayadaha taxanayaasha ah oo ay sameeyaan shirkadahaasi ee lacagaha malaayiinta ah lagu bixiyo afar in calaaqada u dhexaysa ragga iyo dumarka lagu saleeyo rabitaanka qofka uuna isagu dooranayo haddii uu doonayo inuu rag noqdo ama dumar noqdo taas oo salka ku haysa dhaqanka qoomuluudka sababna u noqonaysa faafidda xumaanta burburka xagga akhlaaqda iyo diinka iyo inuu meesha ka baxo xishoodkii lana bedelo fitradii saliimka ahayd ee uu allaah bini'aadamka ku abuuray sida uu tilmaamayo sheekh mustafa xaaji ismaaciil reergalbeedku waxay rabaan inay yidhaahdaan genderku waa state of being male o female bay yidhahdeen waa qofku inuu ahaado nin ama gabadh maaha ninka iyo gabadhaynu naqaano waxay leeyihin waa dowr ijtimaaciya ee dowr biologiya maaha innagu ninka iyo gabadha waxaynuu naqaanaa qof qaab ilaahay u abuurayna gabadh baynu dhahnaa qof qaab kale ilaahay u abuurayna nin baynu dhahnaa kani ma aha si kale haddaan u tilmaamo waxa weeyaan gabadha waa la ninayn karaa tacbiirku si fududba gabadha waa la ninayn karaa ninkana waa la gabadhayn karaa walidaalik ayay waxay qabaan insaanka bulshada iyo qaabkay ula dhaqanto ayaa ama nin ka dhiga ama gabadh ka dhiga waxaa laga yaabaa tacaabirta tan inay qariibida ku noqotaan sheegaya wadaadku miyuu waasheeye waxaanu ka hadlaya maaha wax nin weyli sheegay bay idinla muuqato laakiin waa afkaarta munadamaadka caaliga caalamiga ahi maanta ay rabaan inay qaanuuniyanna u dejiyaan dadka muslimiintana dusha laga saaro munadamaadkan aad arkaysa tirada badan lee capacity building baan wadnaa leh wax sharxaya waxa ay sidaan bihaada tacbiir inaanay u sheegin baa laga yaabaa laakiin tacaabiir kale iyadoo fudud oo dadku u aqbali karo iyadoo sidata intaas haddii aan kaga gudubno ahdaafta coolamada ee dhanka dhaqanka iyo dhalanroga bulshada iyo fasaadka akhlaaqiga oo ay horseedayso waxaa isweydiin mudan waa maxay raadadka guracan oo ay ku reebayso diinta waxaan su-aashaas hordhignaa sheekh cabdililaah cowlamadu aslan waxaa weeyaan towxiidu thaqaafat alcaalamiya waa in dhaqankii hidiya dhaqankii caalamka la mideeyo mid laga dhigo oo nimankaa maanta majaraha adduunka u haya ee teknolojiyada ku hormaray gaalada reer yurub iyo maraykan waxay dhaqan iyo caado u yaqaanina caadiyo dhaqan laga dhigto iyo thaqaafad laga dhigto hadafka laga leeyahayna waxaa weeye ugu muhiimsan waxaa weeyaan in maaragtay meesha laga saaro jiritaanka islaamka iyo qofka shakhsiga islaamka shakhsiyaddii lagu yaqaanay in laga xoroobo wixii dhaqanee fiicnaa iyo akhlaaqdii laga xoroobo iyo wixii rawaabid ijtimaaciya loo yaqaanay ama dadka isku xidhayay usradii oo kale maalan laga guuro rawaabidka ijtimaaciga ee aada muslimiintu u ilaashadaan ee xaggooda muqadaska ka ah waxaa ka mid a usrada ama qoyska usraduna fi islaamka waxaa weeye laa takuunu ilaa min dakarin wa untha marka qoys la samaynayo islaamku waxa weeye qof raga iyo qof dumara ayuunbaa qoys samaynaya reer samaynaya say u noqdaan qoys maaragtay ama nawaad saalixa oo bulshada ka mid a oo u baddala oo koriya say maaragtay ummaddii u socoto takaasurkii iyo istimraarkii iyo sii jiritaankii ummadda midda kalena cifo iyo loo helo wixii xumaa looga dhowrsado wixii xumaa looga dhowrsado zinadii iyo fawaaxishkii oo kale ama culamada soo maahan marka culamada waxa loo yaqaano usradu xaggooda ama qoysku yumkin an yakuuna min dakarin wa untha way dhici kartaa inay qoys ay leeyihiin nin iyo qof dumar iyo qof ragga ka samaysan wa yumkin an takuuna min dakarayni cinda alcawlama wa cinda alcalmaaniyiin wa cinda ahli shar yumkin an takuuna usratu min dakarayni laba nin laba nin inay reer sameeyaan oo isguursadaan oo qoys ay sameeyaan wa yumkin an takuuna min unhayeyn ama laba dhadiga inay sameeyaan ayaa cindahooda markaa waxaad arkaysaa in lala dagaalamayo rawaabidii isku xidhaysay bulshada muslimka ah iyo dhaqankeedii iyo caqiidadeedii hadafka laga leeyan waxaa weeye oo marka caqiidada la abbaarayo ee lala dagaalamayo waa in masdarkeedii la abbaaro oo hobta qur-aanka lala dagaalamo ama waxyeenka kitaabkii sunnaha lala dagaalamo oo lagu oo aada loogu dadaalo in muslimiin laga fogeeyo labadaas labadaa masdar kitaabkii sunnaha laga fogeeyo dhowr siyood bay marka ula dagaalamayaan kitaabkii sunnihii mar waxay samaynayaan sharaa'ic baatila iyo dasaatiir gacanka ku rimaysa oo iyagu sameeyeen oo badiil ka noqda waxyeenkii oo lagu dhaqmo oo laysku xukumo muslimiintii lagu dabaqo mar kale waxay noqonaysaa in lagu mashquuliyo dhallinyaradii muslimka ama muslimiintii lagu mashquuliyo shahwaad iyo wax naftu jeceshahay oo aan xuduudba lahayn xad dhaaf ah oo ka imanaysa xagga maaragtay iclaamka ka imanaysa qanawaat alfadaa'iya ka imanaysa iyo xagga internetka iyo meelo kaloo kala duwan xagga waxay ka imanaysaa wasaa'il iclaamka kala duwan oo dhan waxay kaloo ka imanaysaa nawaadii ariyaadiya loo yaqaano ama kubadda iyo wixii lamida waxay kaloo ka imanaysaa ururo shaydaan oo la sameeyey ururka dhallinyarada ururka haweenka ururka rayidka waxaasoo dhan baa dagaal ku haya muslimiinta oo walaalnimadii waxaa gelaysa meesha rawaabida kale ayaa la gelinayaa hadafka ugu weyna laga leeyahay oo meesha ka baxay waxaa weeye uquwa islaamiya ka baxday oo meesha waxaa ka baxay wixii loo yaqaanay alwalaa walbaraa islaamka u yaqaanay baa ka baxay oo waxaa la midaynayaa kuwa ilaahay yidhi innamaa weliyukum allahu wa rasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun kuwa ayaa waxaa la midaynayaa iyo kuwa ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda labadaasaa la rabaa in lagaaga dhigo isku mid oo waxa u kala socnayn oo meesha wax ka baxay waxa la yidhahdo eh, wax ka baxay waxa la yidhahdo maarata alwalaa walbaraa meesha way ka baxday waxay ka imanaysaa maanta waxay gaadhay ahdaaftood waxay gaadhay horta nimanku goolal badan bay inaga dhaliyeen meelo badan bay inaga taabteen masalatu alwalaa walbaraa waxay noqotay shay mansil la ilaaway bay iska noqotay dad badan oo muslimiin xaggooda marka la eego marka waxaa weeye aad bay xagga caqidada noo taabteen xagga kan dhaqanka noo dileen maanta waxaad arkaysaa markaad saa u eegtid magaalooyinka ama adduunka ama shawaaricda dadka maraya qof muslim iyo qof gaala ma kala sooci kartid ilaa allahuma iduu shahaadateynka uu- isagoo shahaadanaya aad aragto ama isagoo masjid gelaya in aragto mooyaane dhaqanka xagga habka lebiska xagga sultimaha loo xiiranayo sida loo dhaqmayo sida tacaamulka iyo ganacsiga loo ganacsanayo saasna waa- arrintaasna waa arrintay doonayeen oo iyagu waxay u yaqaanaan nimanka calmaaniinta iyo gaaladan iyo culamada ragga wata wixii diin ku saabsan waxay u yaqaanaan qushuur qushuur marka kaa madaxa xiiran ee surwaalka ee, hooyo maama iga siibta gashan ee xaalkiisu xaalkaa yahay cidiyaha la baxay surwaalkana dhulka ku jiidaya kaasaa wuxuu ku leeyahay marka adigu surwaalkaaga gaabsato garhka la baxdo shaarubada iska xiirto sunnadii kaa muuqato wuxuu ku leeyahay islaamku waa qushuur waa madaahirkan aad maradan gaabsanaysid iyo garhkan aad- aad daysanaysid iyo shawarada xirsid iyo xijaabkan iyo waa qushuur baa la yidhahdaa ee asligu waxa weeye iimaanka anaaba kaa iimaan fiican baa laga yaaba inuu kugula doodo isagoo xaaladiisu asay tahay waxayna ognahayna inayan daahirka iyo baatinku ayan kala hadhin ee qofka haddii fasaad ka muuqdo daahirkiisa baatinkuna uu fasaad inuu ku jiro ay akiid tahay haddii wanaag guud ka muuqdo korkiisana laga yaabo inta badan inuu eh, baatinkiisuna uu saalix yahay oo insha allah qalbigiisuna uu saliim u yahay intaas waxaa sii dheer kana sii daran inay maanta dowladaha reer galbeedka ee qabsaday dunida muslimka ah doonayaan inay tirtiraan diinta islaamka oo ah tan keliya ee uu allah raalliga uga yahay addoommadiisa ayna dunida ku faafiyaan towraadkii iyo injiilkii lagu soo dejiyey nebiyulaahi muuse iyo ciise calayhim asalaam oo ay inxiraafiyeen falsafado badanna ku soo kordhiyeen halka dhanka kale ay dagaal aan waxba loo reeban ay la galeen diinta islaamka oo ah diinta nasakday diimaha kale oo dhan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون allah sidoo kale wuxuu qur'aankiisa ku yidhi وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون sheekh doctor abuzayd al maqhribi ayaa isdultaa ku samaynaya arrimaha tusaya caalamnimada diintan iyo xaqiiqada dhabta ah ee nidaamka cawlamada oo ah mid isku dayaya inuu la dhinactamo caalamnimada risaalada islaamka أبدأ متوكلا على الله فأقول أن العالمية كما يقدمها القرآن وأن العولمة كما تقدم نفسها وهنا من باب احترام الشيء من مصدره هما الآتي العالمية كما يقدمها القرآن خطاب للناس جميعا من أجل مشروع للناس جميعا وهذا واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي وبعثت للناس كافة أحمرهم وأسودهم وبعث الأنبياء لأقوامهم خاصة وفي الرواية وبعث الأنبياء لأقوامهم خاصة وبعثت للناس كافة أحمرهم وأسودهم وواضح في الوصف النبوي الدقة التاريخية فجميع الأنبياء بعثوا لأقوامه والقرآن إذ عبر بدقة وأمانة عن خطاباتهم فكلها خطابات يا قومي يا قومي يا قومي يا قوم أما خطاب القرآن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجراه القرآن على لسانه فهو يا أيها الناس وهذا واضح أيضا في النص القرآني الكريم الذي يخاطب الناس من حيث هم ناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذه الآية الجامعة تضع الأساس الذي امتدت إليه جغرافيا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبعثت للناس أسودهم وأحمرهم هكذا يقدم القرآن الكريم إذا عالميته فكيف تقدم العولمة عولميتها لنعتمد على عراب العولمة الكبير حتى يكون شاهدا من أهلها وهو توماس فريدمان يعرف العولمة توماس فريدمان بقوله إنها بكل بساطة حرية انتقال البضائع والأشخاص والأفكار أي السماح بانسياب حركة هذه العناصر الثلاثة البضائع والأشخاص والأفكار ويعزز من هذا التعريف للعولمة المسار اليومي الذي تمشي عليه البشرية من السعي إلى توحيد القوانين بعد توحيد المرجعية العليا التي هي الشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة والسعي إلى توحيد القوانين والسعي إلى إقناع الدول بالتنازل عن تحفظها على اغلب الاتفاقيه الدوليه وتوقيع هذه الاتفاقيه الدوليه والسعي الى لجان مراقبه مربوطه بمساعدات مشروطه وبحسابات دقيقه من اجل مراقبه تنفيذ هذه الدول لهذه الاتفاقيات هكذا اذن هي عالميه الاسلام وهكذا هي عولمه العصر الحديث عالميه الاسلام يفتتح المصحف بالحمد لله رب العالمين ويختتم ب قل أعوذ برب الناس ومن هنا كان المفتتح والختام بالإشارة إلى رب العالمين جميعا رب الناس كلهم وإلهكم إله واحد فلا عجب أن نجد كلمة الناس في معرض المخاطبة بالتكليف والتوجيه والإنذار والتبشير تتكرر الذين يسجلون أرجو أن يسجلوا 241 مرة في القرآن الكريم كما أن كلمة العالمين تتكرر في القرآن الكريم ثلاثا وسبعين مرة الغالبية الساحقة من سياقات العالمين تأتي في معرض براءة الله عز وجل من أن يكون إلها مخصوصا لقوم محظوظين لأنه بكل بساطة رب العالمين ذرة من رمل القرآن الكريم وسأعرضها وسترون عملاقيتها إنه الاسم الموصول الاسم الموصول الذي هو أداة لغوية قد لا يلتفت إليها يستعمل القرآن الاسم الموصول 1464 مرة فما جدوى هذا الاسم وما علاقته بالموضوع إنه الأداة اللغوية التي تساعد على الآتي تساعد على أن يتجرد القرآن من الأسماء الخاصة وينعتق من رقة التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا ليسبح في فضاء المواقف والاعمال والاختيارات يربط بها احكامه وسننه وحكمه وحكمه فليس هناك قبائل ولا اشخاص ولا مناطق ولا دول ولا طوائف ولا نحل ولا اجناس ولا الوان اي لا تخصيص ولا امتيازات وانما هي ثلاث مجموعات مرنه مفتوحه يدخل اليها من شاء باختياره كما يخرجون باختياره مفتاح هذه المجموعات الاسم الموصول يدخل إليها من شاء باختياره ويخرج من شاء باختياره معلقا طائره بعنقه الذين آمنوا والذين كفروا والذين نافقوا وهنا جدول اسم موصول وهنا استعماله على 22 صيغة لغوية 1464 مرة إنما هي أعمال واختيارات لا خرائط جغرافية ولا أطالس طبوغرافية ولا مواقع سكنية ولا أجناس ولا ألوان ولا أعراق وإنما هي الذين آمنوا مفتاح الدخول إلى مجموعة متحركة مرنة تقبل الدخول والخروج إليها والذين كفروا والذين نافقوا وإنما هي أعمال واختيارات يحاسب بها كل مكلف سواء أكانت الذين هاجروا الذين جاهدوا الذين اتقوا الذين أنفقوا الذين تابوا أم كانت الذين ينقضون الذين يظنون الذين يكتبون الكتاب بأيديهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى الذين يكتبون ما أنزلنا الذين لا يعلمون الذين لا يعقلون الذين لا يؤمنون
haddaba haddii aan xalqadan uga soo sheekayna cowlamada iyo ahdaafteeda gurracan su'aashu waxay tahay waa maxay mowqifka ay kooxaha cilmaaniyiinta ama diinlaawayaasha ka qabaan cowlamada intee ayayse la eg tahay qanaacada ay ku qabaan inay hirgasho cowlamada waxaad kaga bogan doontaan xalqadeenna soo socota insha allah
بمبادئ تخزيكم وتعيب يروكم برقابكم مثل النعاج ومسلب مثل النعاج ومسلب فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتولوا guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadii labiyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlammada waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا